waxaan rabaa inaan baaq nabadeed u diro walaalaheenna isku hor fadhiya meesha la yidhaah tukarag waxaan ugu baaqayaa colaadda gobolka sool in lagu dhammeeyo wada hadal iyo wada xaajood sida aan ognahay soomaaliya dadka soomaaliyeed ee luqadda soomaaliga ku hadla dhibaato iyo colaad way ka soo daaleen walaalaheenna soomaaliyeed ee isku hor fadhiya dagaalka tukaraq ee somalilan iyo puntland waxaan ka codsanayaa oo aan ugu baaqayaa anoo ku hadlaya afka guddiga nabadaynta gobolka mudug waxaan ugu baaqayaa in ay joojiyaan colaadaha iyo dhiigga soomaaliyeed oo daadanaya inta aan dhiigga iyo dhimashada iyo khasaaraha iyo hantida iyo burburka iyo barakacu aysan ugu badan hadda ayay dabaqabasho leedahay wixii hore inaan waxba lagu darin waxaan rajaynaynaa iskuna diyaarinay mar alle iyo markii aan ka helno maxaanku yidhahda confirmation aan ka helno baaqaas nabadeedoo aan dirayno waxaa noogu xiga inaan dhex tagno oo walaalaheenna aan dhex istaagno oo nabadayn aan u dhex tagno oo aan dhexdhexaadin u tagno oo wadahadal aan u dhex tagna iyaduna waa noo qorshaysan tahay insha allah